العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا البابكي هي حديث نوغارسنا بر الوالدين بعد موتهما labada waalid oo loo ixsaan falo intay dhinteen dabadeed iyo waxa uu noqonayo si labada waalid baari loogu noqonayay iyagoo mootan wuxuu uhi musanifku xadahanaa yasaratu bnu safwana qaala xadahanaa moxamed bnu muslimin can camrin can cikrimata can ibni cabaasin ana rajula qaala ya rasuula allahi ina ummii twufiyat yasrat bnu safwan ibnu jamiil waa nin hiqa ah oo bukhaari sheekhiisii ah kollay kutubta kale kuma sugna ee waa nin reer sham ahaa caalim ahaayoo hiqo ahaayo bukhaari sheekhadiisii kaba mid ahaa moxamed ibnu muslim kaasna moxamed ibnu muslim adaa'ifi ayaaba la yidhaahayo adigu waa nin aan ninkan la martabo ahayn atbaacu taabiciintiisa waa ninka hore atbaacu taabiciintiina ka mid maaha waa dadkii ka dambeeyey laakiin iyaga la kulmay kuwii la kulmay kuwii ugu waaweynaayo adugu bal saduuqa weeye oo kalley muslimna xadiis buu ka wariyaa bukhaarina dee san kitaabkeenan iyo tacliiqaadku kaba wariyaa wuxuu uhi ibnu cabaas camarkana waa ina dinaare ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow ina ummii hooyaday tuwufiyat way dhimatay oo ruuxdeedii ayaa la qaaday ajasheedii bay dhammaysatay walam tuusi manaanay dardaarmin oo iyada hooyaday may dardaarmin xadiidkan kolley bukade bukhaarina waa wariyey oo aimada kale laakiin sanadkan kuma warina sanad kale ayuu kuba wariyey waxaana lafdiga labada saxiixba dhacay xadiidka sacd ibnu cubaadata oo kale hooyadii ina ummii uftulitat baa halkan tuufiyad bedelkeeda ahayd macnaha si faj-a ah ayay u dhimatay oo dee iyadoon makansan inay hadasho dardaaranto ayaa mawtuqaflay kuba dhimatay oo fajay kuba dhimatay waxaanan u malaynayaa cibaaradiisii haddii ay markii u suurtogeli layd inay hadasho oon mawtuqafle aanay kuba dhiman inay wax dardaarmi lahayd afa yanfacuhaa wax mau taraya ma anfacayaa hooyaday an ataصadaqa canha inaan wax ka sadaqaysto oo sadaqo inaan ula baxo ma anfacaysa qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh nacam ha haddaad hooyadaa sadaqo u bixiso ood ula niyooto way gaadhaysaayo ajrigii iyo sawaabkii sadaqadaas iyadoo dhimatay ayuu camal gaadhay haddana noqonayaayo waxbuu u taraya taas baa rasuulka ilaahay yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal markaa birigii waalidka bacda mowtihi maxaa ka mid ah waxaynu soo marray ducadii loo ducaynayey istikfaartii iyo taaweetii aynu soo marray sadaqin dadkii isagu ay qaraabadiisii iyo ehelkiisa maasi bal kuwaasoo xidhiidhintoodii laba xidhiidhiyana waan soo marray iyo dadka asxaabtiisa ahaayoo la maamuuso biri bay kaba mid tahay hadduu cahdi iyo wax uu kugu dardaarmi jiray oo la fuliyo sadaqadii loo bixinayeyna waxay kaba mid tahay biriga waladkii uu laba iman karo waalidkii oo mootan uu laba iman karo gaadhanayana taas baa xadiidka iyada inooguba sugan oo sadaqadu janibkan kalena saxaabigii markiiba iskagamuu dhaqaaqin oo shaygan uu khayr u arkaya xataa kumuu dhaqaaqine waa kan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weydiiyey dib ugaba soo noqdayoo xirsigii saxaabada horta bal khayrka iyo waalidkoodii inay u ixsaan falaan iyo iyo sida aanay dee rasuulka ilaahay wax kastaba ula soo noqonayeene shaygan iyagoo marka hadday u arkeen inuu khayr yahay aanay iskaba dhaqaaqayn ilaahay cilmigeedii cilmigiisii helaan oo waxaani ma banaanyay mise ma banaana wax ma taraya sharcan mise ma aha iyagoo taa hubsan inaanay kuba dhaqaaqayna xadiidka way nooguba sugan tahay iyo dee taa uuba baabaystay baabu biri man kana yasiluhu abuuhu aadaakani baabu biri man bal shaksi iyo ciddii bal usamafalkii maamuuskii ikraamkii iyo ixsaanfalkii kaana uu ahaa yasiluhu mid xidhiidhiya abuuhu aabihii oo kii uu intii uu waalidku noolaa hooyadii aabihii halkan waa islaba mide uu noolaa ciddii uu xidhiidhin jiray ciddii ay asxaabta ahaayeen ixsaankii loo ixsaan falayey weladkuna uu bal waalidka wey dee dadkan xidhiidhin jiray isaguna uu xidhiidhinayo isagoo arrinkii sii wadaya bal taas buu baabkeedii yahay iyo bal arrinta kuba sugan iyo xagga marka la ega berinimo derajaday taasi gaadhsiisan tahayba xadaثna cabdاللahi بن صاaلح qاaل xadaثna layث عan khاalد بن يزيda عan cabdاللahi بن dinaar عan بن cmra wuxuu ihi cabdاللahi بن cmr kole cabdالlahi بن dinaar baa warinaya waa can shaأن بn cmr iبn cmr isagoo shaأnigiisii kaba waramaya mara waxa maray safar bay ahaayeen cabdالlahi بن dinaarna wuu la socday cabdالlahi بن cmr acraabiyu nin reer miyaa soo maray oo ay kula kulmeen meel fii safarin safar dhexdii fa kaana waxaanu ahaa abulacraabiyi ninkan reer miyiga ah ee safarka ahaa iyaguna safar bay ahaayeena ay kulmeen aabbihi sadiiqan saaxiib buu ahaa licumara cumar radia allahu canhu cumar bnu lkhadaab bay saaxiib ahaayeen waa aabbihi isaga maaha faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi lilacraabiyi ninkii reer miyiga ahaa kuba yidhi alasta bna fulanin ina hebel miyaanad ahayn qaala wuxuu yihi bela waan ahay oo dee ina hebel baan ahay ha waan ahay fa amara lahu wuxuu u amray ibnu cumara cabdullaahi ibnu cumar biximaarin waa biicdaa'ihi ximaaran dameer in la siiyo oo gacanta laga geliyo kaana uu ahaa yastacqibuhu bacnaa waa dee raaxilada iyo markuu rakuub fuulitaankeeda kaba daalo uu ku nasan jiro oo uu fuuli jiray ayaa waxa weeye in isaga la siiyu amray macnuhuna waxa weeye ibnu cumar dee safar bay yihiin safarkana gaadiidkii loo raacayay ee loo fuulayay wuxuu ahaa geelown ama awr ha noqoto ama hal waa raaxiladii waxaa ibnu cumar haddaba waqtigaa uu safarka yahay isna kaxaysan jiray dameerna waa kaxaysan jiray oo markuu kuba daalo dee raaxiladii way kaba dheer tahay bal dhabarkeedu sida dhabarkan dameerkii ma ahaba oo kale dee kooriya waxaa haba duldhigaya markuu iyada rukuubka fuulitaankeeda aya mala haddii uu kaba daalo ama uu yar dhibsado kan buu ku nasan jiray oo uu bal mathalan fuuli jiray dameerkan uu watay dameerkii taas ahayd oo yastacqibu macnaa yastasxibu ximaarin yastariixu calayhi idaa dajar bal lafdi muslim tara waxa calayhi waa ku nasan jiray oo malaa isagaa uga fududaa uga sahlanaa xagga fuulitaanka e laakiin socodkii waxaa dee kii la fuulayay uu ahaa raaxilada awqaadda qaarkeed buu isaga fuuli jiray iyadooy dee taasi tahay nasasho iyo taa uuba fuulaya isagoo uga fudud raaxilada ama neefkan geelaa fuulitaankiisa uu fuulayo kii buu idhi siiya wanazaca waxaanuu madaxii ka saaray oo uu ka soo dee furay cimaamatahu cimaamadiisiina uu ka siibay can ra'sii madaxiisii waa cimaamadu cimaamadnaana dee malaa wax kale ayaan u dhoweynoo tiibuu madaxiisii intuu kaba furay dee wuu duuduubnaa way duubnayde ayuu faacdaahu siiyey fa qaala bacdu man macahu dadkii la joogay barhkood baa waxay ku yidhaaheen amaa yakfiihi miyaanu ku filayn dirhamaani laba dirhamood siisaa inta dameer iyo cumaamadaadii iyo aada isugu darayso wax yar baa waa ninkaa reer miyigoo qancin lahaabood siiso xadiidkan iyadoo muslim wariyey qisaduna way la socotay lafdigani laakiin kii muslim maahee waxaa hadalka ahaa dhacay muslimba iyadoo ibnu dinaar iyo dee dadkii kale la socay yidhaaheen inahum alacraabu yardawna bilyasiir nimankani waa reermiyo wax yar bay ku qancayaan macnaa wax intan ka yar haddaad siiso dee waa ninka wuxuu usoo doontay may jirin dariiqun bay kuba kulmeen bal waxaa dhici karta isagu macrifo sidaasa inaanu uba lahayn wax yaraad siiso way ku qanci lahaayeen ee maxaa dee intan oo dhan iyo waxaan weliba neefkan aad uba baahnayd dameerkan aad uba baahnayd aada u siisay fa qaala wuxuu yidhi ibnu cumar baa odhanaya isagoo sababtii caddayn qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi ixfad xifdi oo ilaali wudda abiika waa aabbaha ahla wuddih ama dadkii uu jeclaaye isjeclaayeen xafid oo sida lagu xafidayaana dee waa san uu yeelay oo xidhiidhintoodii ixsaankii loo ixsaan falayey ikraamkoodii iyaga dadka caynkaasoo la dhowro la xafido iyadoo waalidkiiba mootan yahayna waxay u tahay biri waalidkii waayo waalidka sababtiibu waxaan u samaynayaa waa waalidkii oo u ixsaan falayo oo uu xafiday bay noqonaysaa ee laftiga wuddina walow wowdiisa ay saddexda xarakaba kuwa baneeyaan waa jacaylka uun marka haddaan jacayl un kuba fasirno ee waxaaban qadaraynaa mudaaf kaleo ixfad waxaad ilaalisaa wudda abika ahla wuddi abika markaa dadkay aabbaha isjeclaayeen kuwaa ilaaliyo maamuusoo xidhiidhi adigu oo balbarkaa dadka hagoyn waxaa kalay soo naqliyeen alwuddu iyadoo wowdiisuna ay damisan tahay in uu yahayba dee waxa weeyaan bimacna almuxib ama asxaabu lmawadda oo inagoon waxba mudaafba qadarin aan markaasan ay noqonayso ixfad xifdi wudda abiika aabbaha ciddii uu jeclaa ama ay isjeclaayeen xafid oo waa asxaabu mawadati wa suxbati laa taqdacu hagoynkaas oo fa yudfia uu baktiyo allahu ilaahay nuuraka oo haddii aad goyso dadka caynkaasa waalidkaa berigii ka harhsanaaba weeye intii uu dhintay kol hadduu dhintay dee wixii intuu noolaad u qabanaysa idcaamkiisii iyo infaaqiisii iyo khidmadiisii meeshii ma jirto tan baa berigiisii ayaa noqonaysa ee haddii aad taa yeeli weydo oo aada goyso ilaahay baa nuurkaagii baktin haybadaadii iyo sharaftaadii iyo bal waxyaalaha caynkaasa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ba baktin ay yakhmuda diyauk yadhaba bahauk bal kolley xadiid kalena waa inoo dambeeyaa oo intan macno kasii weyn baa inooguba sugan tahay xadiidkii hore casharkii hore inooguba sugnaa ninkii weydiiyey ansaareed bal sanadkiisa dacfibasaan soo sheegnaha kuba sugnaadee rasuulkii ilaahay yidhi khisaal afara hadhow wa ikraamu sadiiqihima ayuunbuu macnihii ayuu leeyaho macnahaasa inoo socdo dadka isjeclaayeen iyo dadkii asxaabtiisa oo la xidhiidhiyo waxay noqonaysaa dee xidhiidhin waalidkii iyo ixsaan loo ixsaan falay ama ikraam iyo beri ayuu noqonaya ixfad wudda abika laa taqdachu fayudfi allahu nuuraka aniga nusqadan aan hayo kolley waa dabcantiina ahayne waxay taale xadiidka muslim inuu soo saaray laga yaabaa idinkana inuu yaalo xadiidka asalkiisa iyo qisadanba muslim waa wariyey laakiin lafdigan imakaan hayno isaga muslimma warine lafdiga dambe weeye riwaayada dambe ee cabdillah ibnu dinaar iyo dee abwaliid ibn lwaliid iyo ay kuba sugan yihiin taas baa lafdigii muslima kan isaga lafdigan muslim sidan umu warin taasi iyada horta waa mid arrin kalea jirto oo yar markaasi albani oo kale oo kitaabkan dee ka shaqeeyey ama kutubtii uu ka shaqeeyey kaba mid ahaa labana u kala saaray saxiixu adabi almufrad iyo daciifu ladabi almufrad labadiiba gaar ahaan waa la kala madbaciyey midna wuu wen yahay midna waa wax yar daciifka oo waayo waanay badnayn daciifka kitaabka kuba sugan sidan horeba usoo sheegnay xadiidkan jaanibka daciifku kuba soo arooriyey oo isagu in kolley wax kalena maha raggani imaka markaan eegno nin aan idhaahno waa dee waxbaa ku jira ninka ugu horeeya sheekha bukhaari ah laakiin xadiid horeba wuu lahaayo uu abu hurayra hooyadii markuu u iman jiray subaxdii uu odhan jiray hooyoy allaha kuu naxariiso sad anigoo dee yari iguba soo korisay xadiidkaas labadiisii riwaayata hore cabdillah ibnu saalix baa ku sugnaa marka nin kale oo dee kolley aan markaa kaba soo hadalay oo saciid ibn abi hilaal buu ku cileeyey isaga kumabuu cilayne bal ninkan cabdullaahi ibnu saalix kolley waa sheekha bukhaari mucalaqaad iyo sidan oo kale adabku kaba wariya muslim kitaabkiisa kuma sugna waana nin marka la eego kitaabkiisii axaadiistii u qornayd dabdiyey laakiin xifdigiisa ayaa dee qalada ay ka dhici jireen markuu xifdiga ama kaflay lahaayeen jaanibka waa ku sugan yahay imaamkan weyne layth ibnu saacadna kaatibkiisii weeye isagu ku cileeyey laakiin kolley malaa cilladu dee taas in loo daciifiyo may gaadhsiisnaateen ee lafdigan soo socda ayaa laftii baabka dambe inooguba iman doona oo uu cabdullahi ibnu salaam towraad ka soo naqlinayay isku mid yihiin marka isagu tu ku cilaynaya waxa weeye in ay suurtagal ay tahay riwaayada kale inay riwaayadan iskaleen oo asalkeedu uu ta dambe inoo dambaysan yahay laakiin xadiidka asalkiisa waa riwaayada muslim way inoo dambaysa marka tan lama odhan karo muslim baa wariye lama odhan karo kitaabkayga sida iuba taal weye ninka waxaan filaya inay saas taale laakiin asliga xadiidka oo khaasatan lafdiga inoo soo socda waa lafdigaa saxiixa inoogu sugan sin saxiixana muslim kuba wariyo waana kan wuxuu yihi markaa bukhaari xadaثana cabdullahi bnu yaziida qala xadaثana xaywatu qala xadaثanii abu cثmaan alwaliid ibn abi lwaliidi can cabdillahi bni dinaari can ibni cumar can rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yihi rasuulkii ilaahay qaala ina abara اlbiri waa biriga ixsaanka samafalka iyo biriga ka ugu taamsan ugu kaamilsan uguba fadliga badani weeye ugu heer sarreeya an yasila inuu xidhiidhiyo alrajulu ninku uu xidhiidhiyo ahla wuddi abiihi dadkii bal jacaylkii iyo aabihii ay isjeclaayeen inuu xidhiidhiyo ibnu cumar xataa sadiiqi muu xidhiidhina waa sadiiqa inankiisii ama ninka ay aabihii saaxiibka ayen inankiisii baynu aragnay waxa uu sameeyey haddaba dadka ay aabihii isjeclaayeen inuu xidhiidhiyo intii aabihii dhintay dabadeed bacda an yuwaliya ama dee lafdiga muslim baabuu laba socday waxa weeyaan xidhiidhinta uu xidhiidhiyo taasi waxay kaba mid tahay biriga ka ugu taamsan kolley lafdiga muslimi ina min abaril biri midba kuba sugnayd haddaan min gelino tabciidigoo biriga kuwa ugu taamsan ugu fadliga badan buu ka mid yahay dee waxyaalo kaloo la wadaagsanayaana way jiraan iyo haddii aan imini laba soconoo lagaba dhigo isagu afdal albiri inuu yahay kolley waxa inooguba sugan uun boorin aada u adag oo jaanibkan layskuba boorinayo fadliga uu leeyahay oo laba muujinayo ciraaqi baa wuxuu yidhaahaa waxaa xadiidkan uu ugaba dhigay arrinkani abara albiri aw min abari lbiri inuu biriga ka ugu taamsan yahay ama uu ka mid yahay kuwa ugu kaamilsan lianna alwafaa bixuquuqi lwaalideyn walasxaabi bacda mowtihim ablagu buu leeyahy oofin ruuxu uu oofiye xaqii waalidkii dadkii kale asxaabta ahaa xidhiidhka ulaba lahaa intay dhinteen dabadeed uu ka xeel dheeri yahay oo waanu ka ahamsan yahay inta ay nool yihiin oofintii la oofinayay waxaanu taa ku celeeyaa ruuxu markuu nool yahay dee kolkol isagoo waxaan aanu ruuxu ka baaco ahayn ayaabuu in dhowritaankii iyo maamuuskii iyo mujaamalu ulaba yimaadaa xishood buu ulaba yimaadaa laakiin kole dii waalidka dhintayba eeg waalidka waa dhintay waa maqan yahay arrintii dhici kari lahayd iyadoo waxaan kuma culus yahay ama aanay dhab kaba ahayn uu odhan lahaa bal xishood ahaan ula iman lahaa ama mujaamaladii meesha way ka baxdo cid laga xishoodaa meeshii ma jirto cid la mujaamaleeyo la yidhaha bal waxaan yaanu qalbigiisa dhowrna tii ma jirto ruuxi waabu dhintay marka arrinkani waa daaco dhab ah waa ixsaan dhaba oo bal matalan taasi sanbaa deeta oofinta ruuxa aan dee imaka wixii lagaba xishoon jiray ciddii la mujaamalayn jiraye markaanay jirin haddana markuu camalkan laba yimaado dee taasi waxay tilmaamaysaa ihtimaamkiio hadduu joogona uga sii ikraam badnaan lahaa weye hadduu markaa maanta joogo waa uga sii ikraam iyo maamuus badnaan lahaayo in dee ma jirto imaka xishood waxaan uma samaynayo mujaamalo uma samaynayo ee waa xaq ilaalin oofin xaq buu u samaynaya taas baa deeta keentay inay noqoto abra albir ama min abari lbir markaa ixsaankaa dee waalidkii waxaa soo gelaysa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh zawjadiisii khadiija oo dhimatay buu isagu saas oo kale hadday tahay qaraabadeedii iyo hadday tahay dadka ay asxaabta ahaayeen buu dhowri jiray oo iyaduna waa arrimahan soo gelaya halkan culimmadu ay raaciyaan zawjkii iyo zawjadiiba neef uu qalay baa loo diri jiray dumarkii asxaabtii khadiijo ahaa dadkii waktigaa ay asxaabta ahaayeen buu u wada diri jiray qaraabadeedii buu sidaa u xurmayn jiray marka markay noqoto in asdiqaal ab iyo asdiqaal um iyo ajdaadii oo dee nawo iyo kayrkiin oo mashaayikhdii ay raaciyaan zawjkii iyo sawjadii iyo waxyaalaha caynkaasa ee birigoodii iyo dhowritaankoodii iyo xafidkoodii waa inoogu sugan yahay xadiidka baabun laa taqdac ha goynin man ruuxii kaana uu ahaa yasilu mid xidhiidhiyo abaaka aabbaha oo ruuxii aabbaha xidhiidhin jiray adiguna xidhiidhkii wad oo fa yudfa haddaad goyso xidhiidhka la baktiyo nuuruka waa lafdiga xadiidka inoo soo socda waana taa aan soo aragnay xadiidkii hore wuxuu ihi bukhaari raximah llahu tacaala waana ahar mawquufa أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن اللاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان bal kitaabku sidii inoogu socdo kolley sanadka dee waa loo baahan yahay welibana dad badanoo sanada soo arag baa jirta cilmiguna waa sanadkii oo waxa xadiidka ama inoogu saxiix noqonayo ama uu xasan ku noqon ama daciif ku noqon ama uu noqonayo mid aan asalba lahayn oo been laguba tiriyo waa sanadkaa weeye isaga ayaa oo dee ahamiyuu leeyahy ka inagu imaka aan halkan ka kaxayna ictibaartaas ma laha dee silsiladii ilaahay kuba sharfay ummadeennan oo ah asaanidaa inay leeyihiin oon ummadii kale inala wadaagsan ilaalinteed mooyaane dariiqeenna haddaan imaka asaaniid iyo qarniyaba la kaxeeyo xadiid kuma sugnaanahayn oo dee kutubtan bay axaadiisi gashay kutubtiina waa kutubtaa la dabdiyey ee laakiin asaaniidda axaadiida tooskaa lagu warinayo waa dariiqa ama xadiidka kuba sugnaanayo ama taas waa cilmiga xadiidka kala barhkiiba weeye barashadu dee inay arrinkaas baaba kuba xidhan haddii bal ay kutub inoo gasho kutub laba warinayo imika kutub baa la wariyaaye bal mathalan ay noo sugnaatayna waxaa meesha inoogu sugan silsilada de ilaalinteedii eh se waxa weeye marka barashadeedu waa muhim baan leeyahay sede kitaabkan waxau u baahan yahay waktiyo kale haddaan magacyadan sheegay cabdullahi gan meesha inoo yaala cabdullahi bn mubaarak weeye waa imaamkii jaliilka ahaa he la yidhi ba khisaashii khayrka ku kulantay waa cabdullahi bn mubaarak taasba weeye ninka kale cabdullahi bn laaxiqa sheekhiisuna waa ninka dabaqa horeeya waa nin hiqa isaguna cabdullahi bn laaxiq waxaa meesha jira un sacd bnu cubaadata azuraqiyu saxaabigii maha jaliilka ahaayee sayid اlkhasraj ma aha kaa isagu waa nin reer bani saacida ah ninkanba ansaar haba noqdee azuraqiyu laakiin waa jirib kaleo iyaguna khasrajaayo reer bani zureyq la odhanayo waktigii rasuulka ilaahina masjid gaara xaafadahoodu ay lahaayeen oo magacoodaba xambaarsanaa masjidu bani zureyq sidaa saxiixa inooguba sugan bal markaa ninkan imika sacd ibnu zureyq adigu cibaadata la idhaaho waxa magaciisa sacd bnu camr bni cubaadata ayay culimadu yidhaaheenoo cubaadahani waa awowgii buu noqonaya waa la yidhi kolley magacyo kalena ama usluub kalena waabay soo dhigteene bal ninkan haddaan kaa ku gaabsado sacd bnu camr bni cubaadata ayaa la yidhaa waana reer bani zureyqa xafnu xajar markuu isaga ninkan sheegaya wuxuu ka cabiraa maqbulu min araabica raabicada wuxuu uga jeedaan waa nin taabiciintii kaba mida taabiciintii waaweyneyd maaha waa kuwii yaryara un walow qola ay kasii dambayso taabiciinta imaamka zuhri iyo qataade iyo raggaas bay isla dabaqa yihiin horta maqbuulnimana wuxuu ka cabira waa ninkan axaadiis badan oo sidaasa aan lahayn cid kale oo wax la warisayna ay jirto wax dee isagii lagu daciifiyaano aanay jirin bal kaas baa uu kaba cabiraa maqbuul waa markay mutaabaca jirtay haddii aan cid kaloo la wada orisay jirin layin اlxadiid buu ka cabiraa kaa naftiisa waa nin jilicsan oo bana dacfi uu kuba sugan yahay bal adigu laakiin waxaa la yidhaahaa ninkan cabdullahi ibnu laaxiq mooyo cid kaloo wax ka warinaysa lama hayo ibnu xibaan siqaadkiisa kuba sheegay kol haddii ninka nin keliya inuu wax ka warinayana waa kay ka cabiraan culimadu majhuul waa nin aan la aqoon jahaala meeshii jirta waayo ninkan cabdullahi ibnu laaxiq mayo cid kaleo wax ka warinaysaa ma jirto bal ninkaa markaa walow xaafid cibaaradiisu ta ay ahayd waxaan ka cabiraynaa inuu majhuul yahay bukhaari baana kitaabkiisan kaga wariyey xadiidkan keliyuu ka wariyay isaguna mid labaad kama warin kutubtan kale umuhaadka iyo midna inagama sugnaba kuma sugno midna ee laakiin kitaabkeenan ayuu ku sugan yahay ninkan la yidhaha sacd ibnu camr ibni cubaadata bal waana mid xadiidka laguba cileeyey markaas kol hadday taa tahay xadiidkan lagu cilaynayo xadiidkuna waa atharuna maha xadiid rasuulka ilaahay bal wuxuu noqon karaa wax towraad laga soo naqlinayo san arki doonee bal taasi waa mid ana abaahu qaala aabihii ayaa wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya fii masjidi lmadiinati madiine masjidkeedaan joogay maca camr bni cuhmaan baan la joogay camr bni cuhmaan ibni cafaan weeye waa nin taabicioo weyn oo dee qiimo badnaayoo cusmaan ibnu cafaan dhalay nin kaleo cumar la yidhaahna waa dhalay kol kol dee kutubta qaarkood yar isweydaar meelo qaarkood dhaceen famara bina waxaana soo maray cabdullaahi bnu salaamin cabdullahi bnu salam waa saxaabigii jaliilka ahaa jannada rasuulka ilaahi ugu bishaareeyey ee isagu ahaa dee reer bani israa'iil ahaa ee soo islaamee caalimka ahaa ayaana soo maray kitaabkaygan aan haysanaa waxaa kusoo yar noqnoqotay halkan cabdullahi bnu salaamin oo laamta la shado ninkana laamtiisu hadday de idinka idiin taalana mashadnaasa lahaano waayo carab magacyadeedan ama kutubta inoogu sugan baan leeya salaam iyo salaam labaduba way jiraane laakiin way kala badan yihiin oo salaamka magacyada carabeed u badan kuwa kutubta ku suganna kaasaa u badan inta salaam la yidhaha waa in la dabdiyo uu kaba mid yahay cabdullahi ibnu salaam iyo nin uu adeer yahay uu kaba mid yahay waa inta takfiif moxamed ibnu salaam oo sheekha bukhaariyana hore waynu usoo marro isku khilaafsan yihiin laakiin ay badiyaan in laamtiisu ay shadeen ay fududahay markaa waa waxa yar qeybta kooban buu ku jiraa cabdullahi ibnu salaam mutakian xaal yahay mid cuskanayo dee nin weyn buu ahaayo saasuu malaa garabka uhayso u taageersanaya cala bni akhihi nin uu adeer u yaho walaalkii dhalay masjidkii rasuulka ilaahay baa la fadhiyaa waa majlis camr bnu cusmaan baa lala fadhiyaa ninkan sacadkan aabihiina waa joogaa waana ninka soo naqlinaya aharka fanafada waa fulayo can ilmajlisi macnaa uu dhaafay weeye majliskii muu fadhiisan e cabdillahi bnu salaam uu dhaafay uma cadafa calayhi ay uma maala calayhi weye wuxuu kusoo laabmay haddana majliskii isagoo markii hore dhaafay oo faraja calayhim dadkii jaarisiinta ahaa ee meesha fadhiyey buu kuba soo noqday faqaala wuxuu yidhi maa shiئta camra bna cusmaana maratayni aw ثalaaثan saddex goor buu yihi macnaa laba goor buu ku celceliyay ama saddex goor maa shiئta camra bna cusmaana bal camra bna cusmaana waa nidihii taasay ku nasbisanto oo de waxa weeyaan yaa camra bna cusmaana weeye de kol haddii imaka hadalkan kala raacay haddii imaka camrun oo keliya ay tahay waan damin lahaynoo yaa camru baan odhan lahayne laakiin tan labada wej baa ta hore ku banaan kuwa dambe wax kale kuma banaanaanaye oo yaa camru bna cusmaana in la yidhaha iyo yaa camra bna cusmaana labadaba in la yidhaha ta dambe se kolley way fadxisnaanaysaa un camr bna cusmaanow waxaa doonta samee isticmaashada waa malaa wuu yar qoonsaday wuxuu ka yar dareemay ixtiraam la-aan iyo ikraam la-aan buu kaba dareemay waxaa doonta iska yeel camr bnu cusmaanow saasuu yihi fawaladii ilaah baan ku dhaartay bacasa soo diray muxameda salى اllahu alayh wasalam bilxaqi xaq xaal uu kuba dheehan yahaye inahu lafii kitaab illahi kitaabka ilaahay buu kuba sugan yahay waa hadalka uu soo naqlin doono dee kitaabka ilaahay qur'aankii nooguma sugnayd towraaddii uu aqoonta weyn uba lahaa wax ay bedeleen iyo waxa kalena uu kala garanayey buu sheegaya oo kitaabka ilaahay buu kuba sugan yahay ma caza wajal maratayni laba goor buu hadalkaasna ku celiyay waana towraad baan leenahay waana tan xadiidka horeynu soo maray ee uu ibnu cumar uu ku cileeyey albani aan lahayn way kuba cileeyey u arkay cabdullaahi markaa ibnu saalix malaa in labada ay kani asarkan iyo xadiidkaasi iskaba galeen laakiin asalka xadiidku waa inoo saxiix baa nidhi waa riwaayadii muslim aan soo aragnay bal riwaayadani laakiin waa dee hadalkan uu towraad kaba soo naqlinayo cabdullahi ibnu salaam radia allahu canhu maxaa kuba sugnaa laa taqdac ha goynin man ruuxii kaana uu ahaa yasilu mid uu xidhiidhiyo abaaka aabbaha halkii ka wad haddii aabbaha cid wax siin jiro wax u tari jiro u xidhiidhinta waa mid adiguna sii wad macruufkii iyo wanaaggii sii wad weeye hadduu dee ama iyagoo sadaaqa kaba dhexaysay maamuus iyo in kala lahaa ku xidhiidhi waalidka oo ha goynin ciddii waalidkaa xidhiidhin jiro isaga wuxuu leeyahy dee waalidka asxaab baan laba ahaa aad baan isuguba dhoweyn oo dee xaqaasi waaba ku saaran yahay fa yudfa'a la baktiyo bidalika waa arrinkaas oo goynta aad goysay sababteed nuurka nuurkaaga lagu baktiyo kolleyna waa taa laftiga waynu soo sharaxnay baabun amaba baabulwuddi ama baabun ana alwudda yutawaarasu wuxuu u baabaysaya bal kalgacaylka ama jacaylka in la kala dhexlo oo ujeeddada haddii laba shaksi ay isjeclaayeen awlaaddoodiina kolley waa dee dariiqii bay marayaanoo jacaylka iyo suxbada waa la kala dhexlaa haddii cadaawa ka dhexaysay oo ay cadaawa ka dhexaysay awlaaddiina dhaxalkii dee meeshii way soo gelayaanoo walow aan u xanimaal ahayn haddana dee dariiqii baa la maraya waxaa la arkaa cadaawadaasi inay sii socoto jacaylkuna uu sii socdo bal waa arrinkaasa ayaa inoo soo socda xadaثna bشhr بن محamedi waa nin nagu soo noqnoqdo bukhaarي sheekhiisii kaba mida koley muslim iyo lamay wadaagsana mar ragga kale bal waxa weeyaan ka weyn qaala wuxuu hi akhbarana cabdالlahi de waana tan imaka baan sheegaynay oo cabdلlahigana imaka ina mubaarak baan kaba dhigayna qaala wuxu hi wa cabdالlahi بn mubaarake dee kama dhigayna waa yahay qaala akhbarana mحamed بn cabdالرaحman عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال بل إمك كل حديث مرفوع نوصى صعدا وxa محمد بن عبدالرحمن كana kitaabka بيهقي oo kale waxa dhacay waa شhacبko uu weliba بخاري isagoo marka hore wariyo haddana dريقa بخاري sheegay oo u dee سندkiisii بخاarيna maray بخاري buu سندkiisii kuba soo darsaday محمد ibn cabdالرaحman ibn mحamed ibn fulan lakin kolley taasi malaa waa wahm ama waxyaalo kitaabka dhacay une mحamed ibn cabdالرaحman kan desa labada tahdiib iyo kuba sugan aimadu ay jasmiyeen waa imaamkii la odranayey ibn abi dhibi weeye mحamed ibn cabdالرaحman ibn الmuغيra ibn الxarث ibn abi dhibin waa nin quraysh ahaa imaam malik dabaqadiisii ahaa isaguna imaam ahaa bal muwada leh ka imaam malik ba layidhi uu ka wenya laakiin aanayna soo gaadhin nin dee zaahid ahaayo waric ahaayo qawaalan bilxaqina waa ahaa bal kaasi waa ka laakiin waxaa ku xiga can moxamed ibni fulan ibni dalxata waa maxamed ibnu fulad ibnu dalxata ninkan kolley nin aan garanayna maaho xafnu xajar iyo tahdiib iyo asalkiisa labada tahdiibba waxaa ama taqriibkaba kuma sugan shaykhun libni abi dibin majhuulun min asaadisa horta kitaabkan bukhaari ee adabun buu kuma sugan yahay waa sheekh aan la aqoon majhuula waayo ibnu abi dibi wuxuu leeyahy waa sheekh uu leeyahay ibnu abi dibi oo majhuul oo cid imaka in waxaa dhaafsan iyo riwaayada ibnu abi dibi oon kaba haynaa ma jirto bal markaa ninkani waa nin ay jahaala kuba sugantay ama aan inaan garanahayn de can abi bakrin markaa dee kolley sanadka taasaa dacfi kuba keenaysa can abi bakr ibni xazmin abu bakr ibni camr ibni xazmin ayaa laba yidhaahaayo waa nin madiinaha qaadi kaba ahaa ansaar ah oo taabiciintii yaryarayd kaba mida isagii inankiisuba ay qaadi kaba noqdeen madiina siqaad ruwaad kaba mida xasmigana awowgii buu noqonaya can rajulin min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala nin asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah in markay noqoto asxaabta ilaah baa tacdiiliyey cadaala u wada sugnaatay oo dadka ilaahay intuu xafiday u doortay rasuulka ilaahay inay la saaxiibaan oo cadaala u sugnaato marka haddii iyaga magacoodii la gartay iyo haddaan la garan cayntoodii haddaan garo weyne haddaynaan garan dhammaanay wax aynu uga joogsanaa ma jirto dadka kale marka la garan waayo ninkan aynan garanahayn dee xaaladiisi iyo cadaaladiisiina ma garanayno in lagu kalsoonyiyo in kale lakiin asxaabtii dhammaan waa wada cudulo markaa dhibaata ma jirto xadiidkana wax kuma keento ibhaamka la ibhaamiyo ama aan la garan dee saxaabigii imaka saasa can rajuli min asxaabi nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala nin kaleo sanadka ku jira hadduu yahay sa ninkan imakaan leyna waa majhuulba magaciisii waan haynaa lakiin sidiisa kale inaan uba garanayn waa tan xadiidkii waxa uu kuba keenaya iyaguse oo wada cuduul dhammaano laa yaduru maala aljahlu biacyaanihim qaala wuxuu yihi markaa ninkaasi kafaytuka waan idinka kaafiyey macnaa anaa hubo weeye anaa ka maqlay ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala inuu yihi in alwudda kalgacaylku iyo jacaylku yutawaarathu waa la kala dhexlaa dee kolley taasna wax iska dabiiciya weeye oo dad hadday isjeclaayeen awlaaddoodina dariiqii waabay maraan haaliban hadday dad col ahaayeen cadaawadaasi waa tan kala kaxaynaysa dadkii oo arrinkii uu sii socdaayo iyaguna dadkii ay kaba tegeenna kolley cadaawadii way sii jirtaa un marka wuddiga waa la kala dhexlaa taas ba ayuu macnuu yahayo macnaa yarisuha alabnaau can alaabaa saasuu kuba soconayaayo waxay maal ma aha ee laakiin waa xaaladii baa sii soconaysa carruurtii waxay kaba dhexlaysaa aabayaashood kolba xidhiidhkoodu sidii uu ahaa baabun laa yusami rajulu abaahu walaa yajlisu qablahu walaa yamshi amaamahu waa adabtii iyadana waalidka laa yusami ma magacaabayo oo magaciisa uguma yeedhayo arajulu ninku dee rajulku waa mithaal una waa waladkii abaahu abihi oo dee ka mid maaha dhowridii iyo ikraam iyo maamuus ruuxii ama waladkii oo aabihii hebelo ku yidhahaa waa wax dee kolley jafaa iyo nooc bal maala min alcuquuq baabu kaba mid noqonaya nooc min aljafa weeyo marka aabihii magaciisa uguma yeedhayo kuma magacaabayo walaa yejlisu ma fadhiisanayo qablahu haddii dee ay wada socdeen meel isuguba yimaadeen oo majlis laba yimi inta aabihii taagan yahay isagu inuu ka hor fadhiisto maaha maamuuskii baanay taasi kama mid ahayn walaa yamshi amaamahu hortiisana haddii dee dariiqu caadiyey wey hadduu isagii u turayo dariiqu cuuro leeyu dhib leeyu sidayo dhibta adigu uga horee waa sax waa ikraamkii birigii bay kaba mid noqon laakiin marka aani taasoo kale ay jirin ixtiraamkii baa taasa inuu daba socdo aanu hortiisa socon kolley athar baana inoogu soo socda sanadkiisuna inoo sugan yahay xdثna abالربيع قال عن iسماعيل بن زكريا قال xdثna هiشhام بن cروة عن أبيه أو غyr هiشhام بن crوة abهi buu kaba wariyay ama غayrki أن أbا هurayرaةa abا هurayra abصر arkay rajulayni laba nin buu arkay oo laba ninoo dee markaas waayo way isdhareene way kale de wa lakiin ninka kalena weyna una la dhalay faqاala لأxadihima midkood ba wuxuu ku yihi ma haadaa minka ay ma qaraabatu haadaa ninkan qaraabadiisu maxay tahay minka adiga xagga oo qaraabada adiga xaggaaga uga sugnaatay maxaa ay tahay dee maxaa isu tihiin weeye shaksigan maxaa isuba tihiinoo dee bal ismi sifaam iyo ismushaara dhexdeedaan wax iska qadaranaynaa oo ma qaraabatu haadaa minka weeye ninkan qaraabadiisu maxay tahay adiga xaggaaga uga sugnaato maxaa isu tihiin faqaala wuxuu yihi abi aabbahay weeye faqaala abu hurayra wuxuu yihi laa tusamih bismi hebelow ha odhan magaciisa ha ku magacaabin iyo abi iyo abati iyo taasoo kale walaa tabshi ha socon amaamahu hortiisa haddii aana dee dhowrid iyo isaga ilaalintii aanay ahayn in waxa weeyaan hortiisa ha socon walaa tajlis qablahu hortiisana isaga hortiina ha fadhiisanin taasba weyn kole asarkan qolooyinkii wariyey sida behaq iyo cabdirazaaq iyo siyaado kalea la socoto walaa tastasidba lahu wey macnaa cayaha usoo jiidin cayaha uba dalbin oo de waa ti aynu soo marnay haddii aad dadka kala caydo adiguna waalidkaabaa la caayaya waalidkoodaad caydo aabbaha iyo hooyadaabay caayayaan adigaana caydan usoo jiiday macnaa dee waxa la imanin in dadkii isaga iyaga lagu caayo taas ha laba imanin tastasibba lahu ha u dalbin cay waa cibaaro kolley imaam nawina raximah llahu tacaala kolley adkaarka waa soo naqliya in isagoo taas laakiin hadalku ku fasira ah macnaa ha la iman waxa waalidkaa kugu caayo waa cibaarada uu imaam nawowi adkaarkiisa kuma fasira xadiidka macnaa adigu ha samayn oo ha la iman wax waalidkaa kugu caayo oo ha dhow de intuu ka cadhoodo adiga u kugu caayo taas oo kale taa iska dhowr cadhadiisa iyo iska ilaali canaantiiso ama wax inaad ku kacdo waalidkaa kuga caayo waa siuu imaam nawowi kuma fasiray walow dee qolooyinka kale ay kuma fasireen sida xadiidkaa horeynu soo marnay macnaha kale lagu fasiray oo ah maye in adigii ha u soo jiidin cay isaga la caayo isaga wuxuu leey wuxuu kugu caayo oo dee bal masalan taas ha samaynin waalidka waa cibaarada kitaabkiisan adkaar ay yidhaaheen bciddaare washtari adkaar kuma sugan marka xadiidku mawquuf ahaan ba halkan inooguma sugan yahe laakiin imaamkan ibnu sunni la yidhaah kitaabkiisan camalulyowma walayla isagoo marfuucu ku wariya dariiqa marfuuca dacfi baa ku sugan ee kaynoo suganyaha isnaadkiisuna inoo xooga leeyahy waa mawquufnimadan ama ibnu sunni sidaa kuba wariyey oo waxa weeyaan taa hadallo kalena kolley imaam mali nawowi adkaarkiisa way laba socdaan nin kalu kaba soo naqlinayo ah inuu cuquuqa kaba mid yahay jafa kaba mid yahay aabbahayood magaciisa ugaba yeedho ama hooyadaad magaceeda ugaba yeedho taasi iyadna way la socoto nin kaloo taabiciya uu kaba saama cubaydullah ibnu zaxrin la yidhah uu kaba soo naqliye laakiin bal marfuucnimada kuma sugno daciif weeye ee mawquufnimadan ah san imaka inoo taalo ee ayma kalena ay kuba wariyeen ayaa macnuhuna waa kaas ayaa de dee kaa sanadkiisu imaka inoo sugan yahay baabun hal yukanii abaahu aabihii kunya miyuu u yeelayaa oo ujeeddadu kunyadiisii ma ugu yeelayaa ismiga calamka waa taa nidhi hebelow ma odrhanayo nooc xuquuqnimadii kamida weeye laakiin kunyadii aabiye oo kunyadana waa waxaan ama dee ab ku bilaabma ama um ku bilaabma abu fulan iyo umu fulan taas baa kunyo lagu magacaaba in waa dee laqabkii iyo magacii calamkii ama ismigii caadigaa waa wixii qaabilayey waxaana loola yimaadaa ghaaliban maamuus iyo ikraam baa loola yimaadaa iyo ruuxoo laga dhowrayo in magaciisii oo mutuxan loogu yeedho laga dhowrayo deeta taas waa nooc weyneyn waa nooc ikraam abaa fulan oo taas baabay deeta dee aimadu sia imaam nawowi iyo khayrkiiy odhanayeen ruuxu marka haddii la yidhaha waa kuma oo kale dee ana abu fulan ma odhanayo isweyneyn ba ayaga waxaan waxaa loola iman jiray ikraam iyo maamuus iyo dee tashriif ruuxan laba sharfayo haddii uu yidhaah abu fulan baan ahay waa nooc is-ammaaneed weeye isaga magaciisa caadiga dee tawaaducu kuma sugan yahay haba sheego oo taas oo kale allahuma haddii aan dee kaasun mooye wax kaloo lagu garanayaa jirin oo taasna ay yidhaaheen haba yidhaaho anigu fulan baan ahay almacruufu bikada saa laguma yaqaani waa iyagoo le noocan waxaan dee taskiye ama tashriif iyo isweyneyn iyo nooc faan kuma sugantay ruuxa iskaba dhowro in waa tay arrintoodu ahayd dadkeena hore dee ilaah kaba cabsanaya atqiyadii iyo culimadii ahaa saalixiinta bal haddaba wuxuu leeyahay kol hadday meer tashriifee tahay ruuxu aabihii ma ku odhanaya abaa fulan ma odhanaya de iyo abati iyo abi iyo taasi waa umi ee kunyadii ina iyada tashriif baa ku sugan ma ugu yeeraya mise si magacay laba mid tahay oo waa taa aynu soo marno laa yusamihi aynu soo aragnay magaciisii iguma yeedhayo tii buu inoo sheegaya wax kuma sugan muu jazmin sheekhu macnaa dee ixtimaal baa iman kara ee su-aal ba uba soo dhigto xataa saxiixiisa waa siu isticmaalo masalada dee xukumkeedu cadiu go-an yahayna waa gooyaa haddii dee imaka masalada ama ixtimaal kuba sugan yahayna istifaan bu uba soo dhigtaa arinku saa ma yahay oo taas oo kale waa wax dee wej kale ama jaanib kale ayay ixtimaalaysaa markaa ma jazmiyo xataa waa taraajimtiisa saxiixaba suu isticmaaleen xadaثna cabdالرaحman iبn shaybata cabdالرaحman iبn cabdilmلك iبn shayba ayaa la yidhaahaa waa nin dambe oo bukhaarي waxoogaa yarun kaba weynaa shaybahan awowgii buu noqonayaa qaala akhbaranii yunus بn yaحya iبn nubatata can cubayd الlahi بn mwhabin can shahr بn xawshabin qaala horta waa aharun waxay noo soo socdaa wax kale inooma soo socdaanba weeye yunus ibnu yaxya ibnu nubatana waa nin dee adugu bal saduuq ahaayo atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa cubaydullahi ibnu mawhabkana mawhabkani mala awowgii buu noqonayaa waa cubaydullahi ibnu cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni mawhab nin kaleo cubaydullahi ibni cabdillahi ibni mawhab la idhaho wax ka wariyo awow adeer u ahaana waa jiraaye bal waxa weeyaan cubaydullahi ibnu cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni mawhab taas baa abtirsiintu noqon shahr ibnu xawshabna kolley waa nin macruufa caalim ahaa walow dee xagga xifdigiisiyo taas ay wax ugaba sheegaan oo kolley albaniyana ay dee isaga kuba daciifiyaan ama sanadkan shahr ibnu xawshab kolley waa nin shanigiisa la iskuba khilaafsan yahay kuwa xoogeeya ay jiraan dee jaanibkaa xifdiga ma hase kaleo nin culimo u ahaaye jaanibkaa xifdigana hoos looguba dhigo ama looba daciifiyo qaala wuxuu yihi markaa shahr ibnu xawshab kharajnaa waanu baxnay waanu baxnay maca bni cumare ina cumar maciisii baanu baxnoon raacay oo ibn cabdillahi bni cumar faqaala lahu saalimun saalim baa ku yidhi saalimna waa inankiisii saalim bn cabdillahi bni cumar asalaatu ya abaa cabdiraxmaan waa halkan eeg waa taabicigaa istixbaalay buu leeyahy abihii buu laba hadlayey saalim bni cabdillaahi oo dee aadna awlaaddiisa kaleba ka wada jeclaa dee salaadii baa gaadhay ama salaadii weeye iyo aba cabdiraxmaan waa abihii kunyadiisii oo dee markaa nooc tashriif mala hadday tahay la mid maaha magacii oo loogu yeedho abaa fulan la mid maaha weeye waayo karaameyn baa ku sugan maamuus baa kuba sugan oo magacii aan nidhi dee nooc cuquuq iyo jafa ayay noqonaysaa tani la mid maaha wuxu uhi ya aba cabdiraxmaan qaala abu cabdillaahi wa bukhaari yacni bukhaariya wuxuu ihi xadathana asxaabuna waa ibhaamiyey ee laakiin dee mashaayikdiisu waa dad fiqaad ah horta xagga mashaayikdiisa marka la eege asxaabteenu way noo warameen oo can wakiicin can sufyaana can cabdillahi bni dinaarin can ibni cumar dee markan sheekhiisan uu ibhaamiye haddaan nidhaahno sheekhadiisa o dhami wada fiqaad bay ahayd sanad saxiixoo kii hore inooga xoog badan buu noqonayaaye wuxuu ihi can cabdillahi bni dinaarin can ibni cumara qaala lakin abu xafsin cumaru qadaa dee hadalkii iyo wixii uu xukumaya inoomuu soo naqlin waaqacadii iyo dee istidraagani ay kuba timinaya imika halkan inooguma sugna wuxuu uga jeedaa uun ibnu cumar inuu aabihii magacii kunyadiisii sheegay walow aanu la khidaab ahayn oo abu xafsin waa kan yidhi oo walow tani aanay khidaab ahayn oonay dee lamid ahayn imika taasoo kaleo ee imika ruuxu markuu sheegayo la hadlayuu hebel leeyahay iyo markuu kaba waramayo kolley xataa farqi uba dhexaynayo muxuu yihi ibnu cumar abu xafsin cumar waa kan kunyad iyo magacii bisraaciil qadaa saasuu xukumay oo saa iyo saasuu xukumay qaradku waxa weeye inuu isticmaalay cabdillahi bni cumar abu xabsin kunyadii aabihii u isticmaalay dee magaciisina waa habankaa sheegay waxa weeyaan muu odhan imika halkan aabbaha iyo taas muu odhan oo bal wuxuu leeyahy de umuurahaasi waa nooc tashriifo waa iska jaa-isoo lamid maaha magacii loogu yeedhayo ruuxa baabu wujuubi waslati raximi qaraabada xidhiidhinteeda baabkiisii waajibnimada ay waajib tahay baabkeedii weeye kolley wax baan yo raacinaya waslada horta malaahana asalkii hore oo dee ficilkuba markay wasalayo silo ay tahay wow buu leeyahay markan sila ta'dan baa wixii laga xadfay xagga hore ciwadkaba ahoo de waana baab iska badan oo cidatun iyo silatun iyo wixii baabkaas ahaa wowdu meesha marka horeba waa laga gooyey oo ta'dan baa meesheedii timi e tani waa asalkii markaasa inoo taala macnuhuna waa xidhiidhintii bimacnaa siladii weeyaan oo waa xidhiidhintii la xidhiidhinayey raximka iyo qaraabada lagu xidhiidhinayey salaamtii iyo taxiyadii waxtarkii ziyaaradii bal umuuraha caynkaasa taas waajibnimada ay waajib tahay xadaثana muuse bnu ismaaciil qaala xadaثana damdm bnu camri اlxanafiyu waa nin kolley bukhaari xadiidkan uu kaba wariyey oo atbaacu taabiciintii ah raggii ugu waaweynaa xadiidkan baanu kuba leeyahay xafid nu xajarna agtiisa waa nin maqbuulku abulaswad albasri laba yidhaaho dee kan keliya un baanu bukhaari kaba wariyey kitaabkeenan kuwa kalena inoogumaba sugnaa damdam bnu camrin waxaan ujeedaa umuhaadka iyo usushe damdam bnu camrin alxanafiyu qaala xadaثna kulayb bnu manfacata qaala qaala jadii ya rasuula اllahi man abaru bal kulayb ibnu manfac alxanafi isaguna waa nin ninkan un waxoogaa yar ka warinaya ka yar horeeyey waa nin marka la eego dadkii saxaabada qaar buu soo gaadhay laakiin cid saxaabu arkay ma jirto saa daraaddeed waa atbaacu taabiciintii baan kuba tirinaynaa walow dee dad saxaabuu soo gaadhay uu jiro in horta ninkaas waana maqbuul buu isagana kaba cabira kulayb ibnu manfaca waa nin reer bani xaniifa awowgiisana dee kulayb ibnu manfaca kolley magaciisa oo toosa ma hayo barhkood baa yidhaahaa bakri baa laba odhanaya waa sida saaxibu fadlillahi samed uu yidhaaho bal laakiin waa nin saxaabiya un awowgiisan waxa weeye qaala wuxuu yidhi qaala jadii awowgay baa yidhi yaa rasuul allahi ya maxaa ka booda sonigiis aqriyataas waad maqnayd waad seexataa filaya kuleyb ibnu manfaca markaa qaala jaddi haddii aan idhaahno isagu dee taabicina maha markaas aabihii lama kulmino inqidaaco waa jira awowgii lama kulmine ya rasul lakin xadiidka asalkiisa waa inoo saxiixo waa ti aynu soo marnay xadiidkii bahz ibnu xakiim iyabaynu kuba soo marnay horeynu macnahan usoo aragnay waa sanadkumaan ujeedaay wuxuu yihi man abaru yaan u ixsaan falaa qaala wuxu uhi umaka ay bira waxaad u samafashaa umaka hooyada iyo wa aabaaka aabbaha iyo wa ukhtaka walaasha iyo wa akhaaka iyo wa mawlaaka waa qariibkaagii waa ciddii kugu dhoweyd ee qariibkaagii ahayd xadiidkii mucaawiyat ibnu xayda ayaynu hore ugu soo maray aladii mawlahaasoo yari daaka waa madkuurka dee marka aabbihii hooyo aabbaha hooyadana horeysa saynu soo maray walaaliibaa imanaya dee awowigii iyo ayeeyadiina way imanayaanba iyo qariibkaaga kuwa kusoo dhowo adeeradii iyo edooyinkii iyo dadkii awlaadoodii iyo waxyaalaha si loo soo kala dhowaa ayaa loo kale xaq wan yahay xaqun waajibun markaa silada caynkaas iyo biriga caynkaasina waa xaq waajiba iyo waraximun qaraabo mawsuulatun la xidhiidhinayo oo ay tahay macnaa qaraabatun yajibu an tuusala weeye waa qaraabo ay laazim tahay in la xidhiidhiyo oo macnaa qaraabadii xidhiidhinteedii deyada kolley way inoo soconaysaa silaturaxim way axaadiiseeda inoo bilaabantayba imika inoo bilaabantay way inoo sii socon doontaa aabba iyo hooyaduna waynu soo maray laakiin dee sida loo soo kala dhowyeyna waa loo kala xaq badan yahaye raximka oo la xidhiidhiyaa waajib uu noqon dee salaamtii waa iyo ziyaaradoodii iyo waxtarkoodii iyo dee maraatib bay iskaba yeelanaysaaye laakin waxa weeyaan raximka oo la xidhiidhiyaa waajib weeyaan axaadiiseedna way inoo socotaa xdثna موسى بن اسماعيل قال xdثna أbو cawانة عن cبدالملك بن عمyر عن موسى بن طلحة عن أbي هريرة أbو cawانة وضح بن yshkuri ba la yidhah waa nin isna mxadiثa macruufa موسى بن طلحna waa طلحة بن cubayداللahi baa dhalay bal waxaaba la yidhah waqtigii rasuulka ilahi buu dhashay أxad الcaشhرة عن أbي هريرaةa qاaل لma نزلت hadiه الآيaة aيadani markay soo degtay وأndir cashيرaتka الأqربين markay taasi soo degtay ayuu qaama nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa kacay manaa qaraabadaadan kuu dhow udig horta iyaga kaba bilow iyaga udig baa lagu soo ayaa ilaahay kusoo dejiyey makaa la jooga fanaadaa uu dhawaaqo wuxuu ihi ya bani kacb bni luayin oo xaggii saru ka soo bilaabay dee cidda aad meel kuba kulmaysa amba qaraabay kuu tahay ee waa la kala dhowdhow yahay una waa la kala xaq badan yahay reer bani kacb bnu luayow waa quraish intan kuma wada dhama laakiin waa kolley waa qaybtay uba badnayd kacab bnu luayow anqiduu badbaadiya anfusakum nafihiina min annaari naarta kaba badbaadiyo waa reer kacab dee waalidkiina ama gaal haba ahada ama taas waa loo abtirsanaya taasoo bal bukhaari baaba tarjamo kitaabkiisa uba dhigta ruuxu inuu abtirsanayo dee waalidkiisii un dee cidduu ahaaba iyada abtirsintu dee ma go-ayso diini ahaanimo kama goynayso anqiduu anfusakum min annaari ya bani cabdimanaafin waa reerkii hoose reer cabdimanafow anqiduu badbaadiya anfusakum min annaari ya bani haashim waa jirbkiisii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh haashimku waa in cabdimanaaf anqiduu anfusakum min annaar haddana uu sii dhaadhacayo ya bani cabdilmualib waaba awowgii reer bani cabdimualibow anqiduu anfusakum min annaar welibana muxuu yihi ya fatimata binta muxamadin ya fatimatu binta muxamedina way inoo banaanaanaysaa fatima muxamedey anqidii badbaadi nafsaki naftaada min annaari naarta kaba badbaadiyo macnuhu waxa weeye dee camalkan saalixa iyo iimaanki iyo taas baa lagu badbaadayaaye nasab iyo itikaalkii iyo hebel baa wax kuu qaban adigoon camalkii iyo tii lahayn taasi ma soconayso rasuulka ilaahi baa le faadimay dee waa iimaankii camalkii saalixa naftaadii naar kagaba badbaadi anqidii nafsaki min annaar fainii anigu laa amliku ma hananayo lakum idinka min allahi ilaahay xaggi shayan wax aan idinka hananaya ma jirto haddaad iimaan iyo camal saalixa laba iman weydaan aniga qaraabanimadan kuma badbaadaysaan oo qaraabanimadaa waxba idinkuma tarayo laakiin maxaa jira taasi waa xagga ilaahay ee adduunye markay noqoto maxalu shaahidkuna waa halkan hayra laakina ana lakum waxaa idiin sugnaaday raximan raxm qaraabaa leedihiin inaga dhaxayso saabulluha aan ku qoynayo bibilaalihaa ama balaalihaa labadaba bilaalka anay horreysiiyaan waa qoyinkeyn de macnaa waan xidhiidhinayo qaraaba aanan goynahayn aan xidhiidhinaya leedinoo bilaal iyo balaal waa jamcu balal ba waa qoyaankiio macnaha waxaa lagaba dhigay de imika shay haddii la qooyo oo kale imika dee markan wixii engegu engegan yahay sa imika dhulkan haddii la qooyo o kale waxa la arkaa nabaad inuu kasoo baxo wixii uu jilco hagaago de haddii kale oo aanay waxba jirinna waa kan oo la waraabin waayo ama wixii uu engego dee waa kaa kalaba tegtegaya haddaba qaraabadii xidhiidhkeedii baaba qoynta wax la qoynayaba ah shaygaa la waraabinaya ee la qoynaya markaa hadhow midho bixinaya ee fiicnaanaya haddii lagoyn la gooyana oo ay bal mathalanna waxay noqonaysaa un de waxay noqon shaygaa dee saqigiisiiyo wixiisii o dhan ba laga tegay iska baaba-e oo kale haddaba waxaa idiin sugnaaday raxim aan xidhiidhin doono xidhiidhkeedii aan xidhiidhin doono oo taa uu kaba cabiray saabulaha bibilaaliha baabu silati raxim wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna